إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan soddon askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla lala beegsaday askarta dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada dowladda federaalka ayaa laba gabdhood oo yaryar oo walaalo ah ku dilay gobolka shabeellada dhexe dowladaha shisheeye ayaa dadaal ku bixinaya sidii ay isaga hor keeni lahaayeen qabaa'ilka soomaaliyeed iyagoo arrintaas ku ilaashanaya masaalixdooda kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin askarta ah dowladda federaalka ah oo ku leeyihiin duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe magaalada hargeysa ee uu ka arrimayo maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa lagu afduubtay gabar yar ciidamadaha dowladda suudaan ayaa duqan culus la beegsaday xarun ay lahaayeen maleeshiyaadka r s f warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa hijiradii muslimiinta ah ee dhulka alxabasha iyo asbaabihii keenay inay muslimiintu u hijroodaan dhulkaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo waxa ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la beegsaday fariisin askarta ah dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen isgoyska sebiano ee degmada hodon waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadii lala beegsaday isla magaalada muqdisho xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidaasi la mid ah qarax la beegsadeen askar ku sugnaed isgoyska xoosh ee degmada dharkenley waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar toosa ku qaadeen isbaaro askarta dowladda federaalka oo ay dhigteen afaafka hore ee degmada qoryooley waxaana askartii isbaarada u tiilay islamarkaana dhibaateynaya dadka safarayda ah halkaa lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan ugu yaraan laba ka mid ah askartii isbaarada u taallay ayaa halkaa lagu dilay in ka badan soddon askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo ay wehlinayeen maleeshiyaad ayaa waxa ay shalay ka dhaceen gobolka shabeellada dhexe dagaalada ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana ciidamada huwanta ah lagu jebiyey in ka badan sagaal jeer baraqnimadii maalintii shalay ayay soo bilowdeen dagaaladan culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo soo garay ilaa shalay galab ugu yaraan toban iyo afar askir oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay dagaaladaas halka lagu dhaawacay labaatan iyo kow kale dagaaladan ayaa kusoo aadayay iyadoo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maleeshiyaadka macawisleyda si weyn loogu jebiyey dagaalo muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka beerayabaal ee gobolka hiiraan
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa gobolka shabeellada dhexe ku toogtay laba gabdhood oo yaryar oo walaalo ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar wararka ka imaanaya degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay fal aad u naxdin badan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero maamulka hirshabeelle ayaa waxay laba carruur oo walaalahay ku dileen gudaha degmada maadaay oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ciidankan oo la sheegay inay kala watiyeen rag lagu sheegay saleebaan yaxsan dhicisow ayaa si bareer ah waxay u toogteen laba gabdhood oo yaryar ah kuwaas oo ay da-dooda kala tahay siddeed jir iyo laba jir muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya sida foosha xun loo dilay carruurtan yaryar iyadoona rasaastu ay ka aleesheen madax iyo qaarka dambe yaasimiin oo hooyada dhashay labada carruur ay dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa ka warbixisay qaabka loo dilay gabdhaheeda iyadoona sheegtay in shabaq laga dhigay carruurteeda waxaa intaasi ku dartay ilaa iyo haatan aysan jirin cid kala hadashay dhibaatada loo geystay aniga shala xamaraan jiray gabdhahayga meeshaasaa lagu dira toban saac ilaa iyo hadda meydkoodii wuu yaalaa waa la dhaqoobaa xilin walba way ka jibiyaan hirshabeel wax kama samaynin wax ilmahayga weli lagu dira waa barala ah gabdha waxaa iga dilay ishaag hirshabeella iga dishay oo laleeyahay ishaag saleemar wiilada soo adeegsaday iyo xasan dhicisow maya maya saas ilmaha ay soo fulinaa lagu taqtaqaa si alxandarre ah sideed jir ilaa labay jir midna sideeda jirta midna laba jira ahayd gabdhahayga madaxa waa ka jiban yihiin lugaha waa ka jiban yihiin gacmaha waa ka jiban yihiin maya maya maya gabdhahayga kasaa loo jira kas kas nin meeshaan difaac uga jira anigana meeshaan deganahay ceelka hortiiska soo horjeedkiisa guriga ahaan deganahay kasaa loo jira gabdhahayga uu ka meesha taagtaaganaa lagu shaqshaqay askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay sheegaha dabadhilifku ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar weliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay nalool yihiin bulshadan dowladaha shisheeye ayaa dadaal ku bixinaya sidii ay isaga horkeeni lahaayeen qabaa'ilka soomaaliyeed iyagoo arrinkaa ku ilaashanaya masaalixdooda tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali
qaybta saddexaad ee barnaamijka qurunka qabyaalada oo ay baahiso warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa looga hadlay arrimo muhiima oo ku saabsan sida ay gaaladu taariikhdii hore iyo tan mucaasirka ahba juhdi ballaaran ugu bixiso iskudirka dadka muslimiinta dhexdooda ah marka laga hadlayo dalkeena soomaaliya waxay shisheeyaha noocyadiisa kala duwan tan iyo xilligii gumaystaha ay xoogga saarayeen oo ay u xusulduubayeen sidii la isaga horkeeni lahaa ummadda soomaaliyeed ee walaalaha ah iyadoo loo adeegsanayo qabaayilka oo soomaalida qaar ay aada u weynayaan gumaystihii talyaaniga ingiriiska iyo faransiiska ayaa kala qabsaday dhul ballaaran oo ay soomaalidu leedahay qabaayil welibana waxay ka dhaadhiciyeen inuu iska ilaaliyo qabaayil kale ay dariska yihiin iyagoona u tusay inuu cadow ku yahay oo uu daaqayo biyaha la qaybsanayo marka soomaalida oo xilligaas u badnaa xoolo dhaqato reer baadiye ah xilligaas la isku diro dagaalna uu ka dhex qarxo waxay gumaystayaashu qabiil weliba siinayeen hub uu u adeegso qabiilka kale siyaasadna ay ka dhex arkaan inay tahay mid u damaanad qaadi karta sii joogitaankooda soomaaliya haddaba arrintaas waxaa ka warramaya allaha u raxmadee sheekh maxamed rashaad qabyaaladda yaa sameeyey dad badanoo waxay u haystaan soomaalihii inay iska sameeyeen ayagu oo ay iska dhalatay qabyaaladdaani oo ay sidaa iska soo ahayd bay moodaan maya ma ahayn sidaa dadka soomaaliyeed qabiil qabiil way ahaayeen mushkiladna ma aha cidina ma diido ma tidhaahdo qabiilka maxaa qabiil loo sheeganayaa ama loo loo magacaabaya ma aha ujeeddadu waxaad wada ogsoon tihiin dhammaan annana aynu ogsoonnahay ruuxii u horreeyey ee sameeya kaaba qabiil ee mushaar u qoraahi wuxuu ahaa ingiriis iyo talyaani
waa mashruuca for bointy five kaasoo kala fadildaya qabaa'ilka soomaaliyeed wuxuuna ka dhigaa inay yihiin qabaa'il buuxa halka qaarna ka dhigaya inay yihiin kuwaan dhammaystirnayn arrintaas waxaan wax ka weydiinay sheekh xasan yacquub oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa kaloo qabaa'ilka soomaalida la isugu diray mashruuca la yidhaahdo afar dhibic shan afar beelood iyo kuwa adaris ah barnaamijkaas yaa keenay etoobiya baa keentay ayagaa yidhi afar beelood oo dhammaystiran iyo kuwa haaf ah dadka soomaaliyeed waa siman yihiin diintay ka siman yihiin dadnimaday ka siman yihiin xuquuqday ka siman yihiin dhulkay ka siman yihiin waa dad qaraabo ah abti iyo seedi aysana wada dhashay weeye kuwo haaf ah iyo kuwo dhammaystirani ma jiraan lagumana kala culusta lagumana kala weyna lamana kala xigo diinka iyo dalka iyo dadkaba mashruuca for bonty five-kana ayagaa keenay taa waxaa daliil u ah ummaddu ayaga inay isku dirayaan
sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa waxa uu farta ku fiiqay waxay shareecada islaamka ka qabto dilka bareerka ah ee loo geysto qofka muslimka iyo in laga qaybgalo dagaalka ku salaysan qabaa'ilka qofka muslimkaa dhiiggiisa oo la daadshaa iyo qabyaalad in loo dagaalamo waa arrin aad iyo aad u weyn weyn qabyaalad darteed qofka in loo dilo qabyaalad darteed in loo dagaalamo qabyaalo darteed qofka inay u caroodo oo dhiiggiis ay kiciso arrin aad iyo aada u foolxumo allah subxaanahu wa tacaala afar cuquubo oo kala daran ayuu ugu goodiyey qofka qof mu'mina kas u dilaya bikayri xaq allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قف في دلة قف مؤمن سكس أدلة حق درها كدلية قف كورت أبا مركي سوا جهنم وقواري عقوبة وين وين جهنم والقواري لقوا يسبحين طلبات الله وعروني عرى إلهي أيا كدعس قف قال إلهي وعرودنا وحود من مجدنا وخسارة ودمات arrinka saddexaad ilaahay baa lacnaday waa malcuun lacnaqaba ah qofka waxa weeyaan qabyaalad iyo gardarro dadka muslimiinta u leynaya arrinka afaraad ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab cadiim ah wax ilaahay agti ka weyn wax khatara weyn baa ilaahay subxaana wa tacaala u diyaariyey qofka qof mu'min ah bikayri xaqsi camdana u dilaya qabyaalad buu u dilayaa milki iyo boqortooyo inuu gaaro u dilayaa waxyaala noocaasoo u dilaya qofkaas inta afartaa cuquubo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu goodiyey marka jaahiliye dhexeed in la dagaalamo la isu laayo naartaasaa lagu mutaysanayaa waa midda kale hadafka qabyaaladeed ee loo dagaalamayaa wax laga xaqiijinaya ma laha waa meel ul mugdiya lagugu tuuray wey wax ka soo xasilaya ma laha wax ujeeddaah dadkan loolaya lama yaqaano cidda ugu badan oo abaabulanaysan ay tahay gaalada waddanku soo duushay iyo gaaraacyada ayagu ay dhisteen oo qabyaaladba ku dhisan four pointy five bay ku dhisan yihiin kulligood qabyaalad bay ka shaqeeyeen wasiiradooda iyo golayaashooda kala duwan kulli qabyaalad bay ku dhisan yihiin maamul goboleedyada ay dhisteen gaalada kulli waxay ku dhisan yihiin qabyaalad bay ku dhisan yihiin wixii ay ku dhisnaayeen bay ummaddana ku wadaan iyadii bay ku fasaadinayaan qaybo badan oo ka mid a dalka soomaaliya waxaa iminka ka socda dagaalo beeleedyo ahli ah oo u dhexeeya beelo soomaaliyeed oo walaalo ah kuwaasoo lagu laayo dadkan waxba galabsan oo ay ka mid yihiin hormuudka bulshada waxaana had iyo jeer lagu eedeeyaa inay hurinayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
kanaalka ah wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
kanaalka kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen tuulada dhagaxow ee duleedka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalka qeybihiisa hore waxaa lagu daawan karaa jabaqda rasaasta iyo darinka madaafiicda la isku adeegsanayo iyo mujaahidiinta oo ku taqadumaya difaacyada ciidamada dowladda federaalka muuqaalka qeybihiisa dhexe waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baacsanaya ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo noqday wax xabadu leefatay iyo kuwa si dirqi ah kaga badbaaday dagaalka qeybaha dambe ee muuqaalka ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa saanadihii laga furtay ciidamadii halkaasi lagu weeraray
باغي نجس العدا ذادك دقه وعلى جماجمهم دعس كبر وقلبان ادركه النصر مفتاح kataa'ib al ikhbaariyah ayaa muddooyinkii dambe aada u soo saaraysay muuqaalo ku saabsan weerarada ay qaadaan dagaalyahanada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab وقلبان ادركه النصر من بعد الغلس النصر من بعد الغلس دق الطبول المعركة هيات قدام منغمس ثارنا لا تتركه من مرتزق باغي magaalada hargeysa ee uu ka arrimayo maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa lagu afduubtay gabar yar faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi maalmo ka hor waxaa xaafad ka tirsan magaalada hargeysa laga afduubay gabar yar oo lagu magacaabo marwe mawliid taasoo markii dambe la helay koox dad qalato ah oo shisheeye iyo soomaaliba isugu jira ayaa gabadhan gacanta ku dhigay waxaana markii dambe ka soo badbaadiyey allah subxaanahu wa tacaala gabadha iyo hooyadeed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen shalay waxa dhacay anigoo saa intaan u jiibsaday iyo inantaydii yarayd guriga horteeda laga qaatay labadii duhurnimo markaa ilaa casarkii waan sugayey waan waayey hooyaan hay waxaan siri malaa inanaan u habaran hoo dhinacayga xigtay way wareegtay waan ka soo waayey maqhribkii markay hayd baan idhi inantaad ma fayoobo dhinacan ugu raadiyana waan garan waayey guriga horteedu ka qaatay halka yar ood guri yar baa oday u oodan buulka halka halkaasu ka qaatay ma garanaysaa dee wuu- niman baa qaatay gaari madow baa lagu qaaday dayada markii dambe ay sheegtay laakiin anu cid baa qaatay ismaan lahayn Ee, laakiin inantaydu meel lagamay tegi jirin gamanay wareegi jirin markay iskuulka ka timaado ama madrasada ka timaado bes halkaa unbay ii fadhiyi jirtay marwo oo ah gabadha la afduubay ayaa dhankeeda la hadashay saxaafadda waxayna ka warramaysaa sida ay u afduubeen kooxdani kolkuu horeyso gurigan ka soo baxay gurigii markaan ka soo baxay anoo gurigayga horteeda midee qaybta oodaha ayuu ninkii i salaamay magacaygu i weydiy wixii guuri magaca markaasaan ku yidhi maroon markaasuu ku yidhi ina ayaata markaasaan ku yidhi ina mawliid baan markaasuu igu yidhi "Een, marka- een, markii dambe uu idhaa uu dhaqaaqay markuu dhaqaaqay haddana markuu dhaqaaqa in yar gurigii kasoo fogaaduu soo noqday wuxuu igu yidhi inan wanaagsan baata waan ku salaamaya anuuna arkin buu gacanta iga qabtay gacantii markuu iga qabtay maan anoo anoo markii dambe waxaan soo baraarugo anoo sariir kala dheer ku jiifa marwo iyadoo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tidhi marka soo baraarugay ninkii indhihii igu soo lalo indhihuu i qabtay markuu indhihii i qabtay wuxuu wax ninkii kalea ku dhan maxaa dhankasu way soo baraarug markaas ku irbadii miirdaristan ku mudnay iminka waxay aragtaa dhutolna maskaxdeeda ma soo celinayso haawan maqlay laakiin ma soo kici karin Mm-mm, sideeda kale aanan u kici karin waxba igumay xidhnayn qayli baan iswan qaylin kari waaye kac baan iswan kici kari waaye markii dambe in yar kabacdi bay ayaan ha- ayay haddana halkaa wax iga saareen markay iga saareen bay wixii igu soo jiideen wax kulul buu ahaa markay igu soo jiideen xoogaa kabacdi ayay intay haddana waan suuxay marwo ayaa sidoo kale inta ay ku jirtay gacanta kooxdani ka warantay waxa ay indhaheedu qabteen iyo tirada nimanka qalatada ah xoogaa kabacdi ay haddana intay labada garbood soo qabteen ay meel fadhiisiiyeen ugu dhown kula kafdamaynay laakiin waxaan sii maqlay waxaan sii maqlay markii laaa waan qasaaran waan qasaaran nasiibkaygaa badbaadiyey meesha waxaa dukaan iyo maqaaxiyaa u dhowaa dukaan iyo maqaaxiyaa u dhowaa meel mm, dukaankii maqaaxiyada marka laga soo lexda luuq meel yaroo laga laabaa jirtay halkaas way fadhisay kaabad cad kortoobi mudiyo yaryar ku jireen mar kortoobi mudiyo yaryar ku jireen leydhna meesha saru ku xidhna wuxuu eeka laakiin meesha sidii qol waxaan meesha wuxuu eeka sidii qol laakiin muuhan qole gaadhiga dhexdiisu haa ma nimanku shan bay haayeen intay hor fadhiday af kale ku hadlaysay labada madaxayga fadhiyeyna waxay ku hadlayaan afka soomaali waa tan hooyada oo markaan tilmaamaysa qaabka loo helay gabadha halkii guriga horteeda iyo nini salaamay bay tiri wuu wuu- wuu qaatay bay la soo hashay cishaayigii iyo maqribkii dhexdoodii waxay gu yidhaha nimcaan cabdullaahi soomeyd haa inaan yaroo kaalinta boqol jira fadhida iyaanu haynaa markaa istaad hooskalkeena kugu nimaadnaa bay igu yidhahdeen gabadh baa la socotay gabadhaas qabu yeedhay inanta yar halkay dhigeen ba kamay kicin dawadii sunta ahayd baa ku mudnayd oo waxumaan kala garanayn bay tiri xaggaa iyo xaggaa midna ma garanayn sun iyo balaayo waxay tahay aanu garan maayo dee kolley waxaa ilmaha bedeshagu iyay iyay geliyeen inantaydii waa layla soo hadlay waa lay keenay waxay gu wataa inantaadii nimcooy meel baan kasoo helnay wax sitini maanaan arkayn meel iyadoo fadhida iyo gabadhaas noo yeedho anaguna sidaasaanu soo qaatay haddaba magaalada hargeysa ayaa waxaa ku badan afduubka loo geysanayo gabdhaha da'yarta ah iyadoo maamulkaasi aanu waxba ka qaban arrintan ku soo lallaabatay magaalada markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa hijiradii muslimiinta ah ee dhulka alxabasha iyo asbaabihii keenay waxaana soo jeedinaya warbixinta moxamed sheekh cali
القرون مواقفا مثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم
markii ay qoraysh dhibaatada ku kordhisay muslimiinta ku sugnaa maka waxa uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u soo jeediyey inay hijroodaan iyagoo diinkooda la baxsanaya naftoodana ka badbaadinaya dhibaatada ay kala kulmayeen qoraysh waxa uu suubanaha dhulka alxabasha ugu dooray iyadoo uu halkaasi ka talinayay boqor caadil ah oon agtiisa cidna lagu dulmin hijradaas ayaana ahayd tii ugu horeysay oo ay muslimiinta kaga baxaan maka waxayna ku beegneed sanadkii shanaad ee bicdada nebiga waxayna tirada saxaabada hijroota ay ahayd toban rag ah iyo afar dumar ah kuwaas oo uu ku jiray cuthmaan bin cafaan iyo xaaskiisa ruqiya oo ahayd gabadhii uu dhalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam abuusalamah iyo xaaskiisa oo ahayd umusalamah cabdiraxmaan bin cawf cuthmaan bin madcuun iyo saxaabo kale allaha ka raali noqdee
فاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا
waxay maka ka baxeen iyagoo isqarinaya ilaa ay gaaraan badda waxay raaceen doon u socota dhulka alxabasha markii quraysh qabarkooda ogaatayna way soo dabagashay balse waa ay sii socdeen iyagoo kaashanaya ilaalada allah waxayna gaareen alxabasha iyagoo amni haysta ayna halkaasi ku sugayeen inta ka dhiman rajab iyo bilaha shacbaan iyo ramadaan waxayna ahayd hijiradii ugu horeysay ay muslimiinta ku aadaan dhulkaas dhacdooyinkii hijirada labaad ee dhulka alxabasha ay muxaqiqiintu sheegayaan inay ahayd dabayaaqadii bishii tobanaad iyo horaantii bishii koob iyo tobanaad ee hijiriyada qoraysh ayaa kordhisay dhibaatada ay ku haysay muslimiinta lagu dhibaateeyey diintooda iyo naftooda waxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar kale ku amray inay u hijroodaan dhulka alxabasha waxaana ka baxay dhowr iyo siddeetan rag ah iyo siddeed iyo toban haween ah waxaana ragga hijirooday ka mid ahaa jacfar bin abidaalib iyo xaaskiisa asma bintu cumays allaha ka wada raali noqdee asbaabihii keenay hijiradii dhulka alxabasha waxaa kow ka ahaa tacdiibkii iyo dhibaatadii ay quraysh ku haysay muslimiinta wax ku dhow shan sano oo ay dacwada si hoose ku socotay waxay quraysh wixii karaankeeda ahaa isu geysay joojinta dacwadaas si ay u hor istaagaan markay arkeen sugnaanta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa waxay bilaabeen inay caradooda kala duldhacaan muslimiinta iyagoo wax waliba ay awoodeen ay soo geeyeen sidii ay u tacdiibin lahaayeen muslimiinta waxaa sidoo kale asbaabaha keenay hijradaasi ka mid ahaa ilaalinta islaamka muslimiinta waxay amni ku haysteen boqorkii najaashi agtiisa wixii natiijo ah ee ka dhashay hijradaas ayaana daliil u ahaa xeelid dheerida nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo xikmadiisii oo ku aadanayd maareynta arrimaha dadkiisa hijradaasi kuma koobnayn oo keliya fuqarada iyo mustadacfiinta ku sugnaa maka balse waxay u badnaayeen kuwo awood iyo maalba lahaa sida cuthmaan bin cafaan iyo cabdiraxmaan bin cawf taasi oo xoojinaysa in sababta hijrada aysan ahayn oo keliya dacfi haystay muslimiinta balse ay jireen asbaabo kale oo ku riixayay inay hijroodaan marka laga hadlo arrinta la xiriirta waxauu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u doortay in saxaabada u hijroodaan dhulka alxabasha taas oo noqotay halkii ugu horreysay ay muslimiinta u hijroodaan waxay ahayd dhowr arrimood waa iyadoo dhulkaasi aysan degin qabaa'ilka carbeed taas aysan quraysh ka soo xiratay albaabka ah inay isbahaysi la samaystaan boqortooyadii uu hogaaminayay najaashi in boqorkii najaashi uu ahaa nin cadaaladda ku caanbaxay ayna sameeyaan awood ka dhan ah muslimiinta sababo ku aadan isagoo ku dhaqmaya kutubta injiilka iyo towraadka reer maka ayaana ku garanaya arrinkaas maadaama ay ganacsiga isdhaafsan jireen dadka ku nool dhulka xabashada ay ahaayeen nasaaro ahlulkitaab ah iyo in dhulkaasi uu ahaa mid ammaan iyo xasilooni ay ka jirto inkastoo dhulka alxabasha uu ka fogaa magaalada haddana waxa uu muhiim u ahaa muslimiinta sababtoo ah waxa ay ugu badbaadayeen dhibaatada ay kala kulmeeyeen gaaladii qureysheed in dhulkaasi uu ahaa mid madax bannaan marka laga hadlayo xagga siyaasadda oo aysan cidna gooni uma lahayn waxa uuna ahaa dhul magac ahaan xagga awoodda dhaqaale ahaan ganacsiga iyo dhaqaale ahaan baa gooni u taagan quraysh oo aad ugu gubatay xasiloonida ay muslimiinta ku haystaan dhulka alxabasha ayaa waxay wafdi u dirtay boqorkii alnajaashi iyagoo ka dalbanaya inuu dib u soo celiyo muslimiinta waxayna ku dhaleecayeen inay ka tageen diinta awoowayaashooda aysanna qaadan diinta boqorkii najaashi balse najaashi ayaa dalbaday in loo keeno muslimiinta si uu wax uga ogaado sheekada quraysh markii ay muslimiinta u yimaadeen oo wax ka weydiiyey arrinta lagu haysto ayaa waxaa u jawaabay jacfar bin abidaalib isagoona u sheegay wixii jaahiliyada ah ay ku sugnaayeen oo cisyaan iyo faasiqnimo ah iyo waxay hadda ku sugan yihiin oo ah towxiidka allah iyo diinta islaamka isagoona uu qisooday tacdiibka ay kula kulmeen maka waxay isaga u doorteen ay tahay cadaaladda agtiisa taalla ee ah inaan dad agtiisa lagu dulminayn intaasi kadib najaashi ayaa ka dalbaday jacfar inuu ku akhriyo qaar ka mid ah waxyigii lagu soo dejiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxauna ku dul akhriyey aayadaha ugu horeeya ee suuratu maryama intaasi kadib najaashi ayaa ooyey ilaa iyo garkiisa ay ilinta ku buuxisay iyadoo ay qoomkiisa la wada ooyeen qureish ayuuna u celiyey hadiyadooda iyagoo uu ku wargeliyey inuusan muslimiinta u gacangelin doonin iyagoo tacab hoge ayna dib ugu laabteen maka muslimiinta ayaa si nabadgelyo ah uga agnoolaa najaashi muslimiinta ayaa muddo dheer kadib waxay dib ugu soo laabteen dhulka alxabasha iyadoo ay dhaceen axdaaf iyo khasawaad dhowr ah rasuulka ayaana amray inay halkaasi sii joogaan isagoon aan horey uga soo celin markii ay dhacday furashadii khaybar dowladdii rasuulkana ay lugeeda isku taagtay ayuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam muhaajiriinta u diray cumar ibnu umaya si ay dib ugu soo noqdaan haddaba natiijooyinka hijiradii dhulka alxabasha waxaa ka mid ah inay ahayd mid albaabka u furtay dacwadii islaamka aysanna ku koobnaan oo keliya magaalada almadiina waxaana habboon in daaciga dhiifoon uusan dacwadiisa ku xidhin wakhti iyo makaan gooni ah haba ajiibi waayeenee dadka ugu yeeraya dacwada waxaa markaas u furan inuu bedelo makaanka faafinta dacwadana uusan joojin waxaa hijiradaasi muslimiinta ka saaciday inay diintooda ku sugnaadaan iyo inuu ku faafo meel ka baxsan magaalada makaal mukarama haddaba hijiradii dhulka alxabasha ayaa waxaa ku sugan fawaa'id iyo natiijooyin kuwa ugu muuqda ay yihiin faafitaanka diinta islaamka iyo inay xoogaysato awoodda muslimiinta muhaajiriinta ayaana hijiradaasi ku lahaa mansilo weyn oo ay ka heleen allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam
لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada ah dowladda suudaan ayaa duqeyn la beegsaday xarun ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka r s f ee dagaalka ka wada waddanka suudaan ilawaradyo ka tirsan ciidamada suudaan ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda suudaan ay duqeyn ku garaaceen fariisimo ay ku sugnaayeen xoogaga loogu yeero dacmo sariic ee taageerada ka hela dowladda imaaraadka carabta duqaymahan ayaa lagula beegsaday maleeshiyaadka magaalada alfashir ee xarunta gobolka waqooyiga daarfuur dad goob joogayaal ah ayaa waxay sheegeen inay arkayeen ciidamada r s f oo isaga firxanaya goobtii ay ku sugnaayeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda suudaan ayaa sheegay inay horumaro la taaban karo ka sameeyeen furumaha dagaalka iyagoo la wareegay gacankuhaynta magaalooyin ka tirsan gobolka aljasiira warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga naga inta